إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sannadda hornimadan waxaa ka mid ah in ka badan toban qof ayaa waxay ku dhaawacmeen rasaas ciidanka itoobiya ay ku fureen dad mudaharad ayaga looga soo horjeeda ka dhigaya magaalada qabri dahar ee dhulka soomaali galbeed ardayda wax ka barata iskuullada magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka cabanayaan lacago ay ku soo rogtay wasaaradda waxbarashada ee maamulka hirshabeelle weliga walaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dowladda federaalku aanay jiri karin haddii isbaarooyinka ay ciidamadeedu dadka ku dhacaan kuna dilaan haweenkana ku kufsadaan la qaado madaxweynaha kenya ayaa waxa uu quus ka muujiyey xaaladda ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya iyo dowladda federaalka ah maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in uu kala diray askartii lagu soo tababaray dalka eritreya uuna ku beddelay maleeshiyada isku beeli yihiin inta oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan toban qof ayaa waxay ku dhaawacmeen rasaas ciidamada itoobiya ay ku fureen dad mudaharada iyaga looga soo horjeeda ka dhigayay magaalada qabri dahar ee dhulka soomaali galbeed mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya magaalada qabri dahare oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa laga soo sheegayaa isku dhacyo maalintii shalay halkaas ku dhex maray dadka soomaaliyeed iyo ciidanka xabashida itoobiya isku dhacyadan ayaa yimid kadib markii carruur iyo dhallinyaro soomaaliyeed ay dhagax tuureen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada itoobiya ayagoo markaasu muujinaya nacaybka ay u qabaan taasina waxay keentay in ciidanka xabashidu ay rasaas ku furaan carruurta iyo dadka socotada ah dad goobjoogayaal ah ayaa waxay soo sheegayaan in dad badan oo toban qof gaaraya ay ku dhaawacmeen rasaasta ciidanka xabashida kuwaasoo qaarkood xaaladoodu halis tahay waxaana lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada sidoo kale waxaa jira dad ay ciidamada itoobiya qabteen oo ay si xun u jirdileen ayagoo markaas ka cadhaysan sababtay carruurta usoo tuuriyeysay iyo waxaa keenay in xilligan loo arko gumaystayaal dhulka soomaaliyeed xoog ku haysta intaas kadib waxay dadweynuhu sameeyeen dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan tacadiyada ciidamada itoobiya waxayna ku dhawaaqayeen erayo iyo halkudhigyo ka dhan ah itoobiyaanka gumaystaha ah ugana soo horjeedaan ficilada foosha xun ee ay kula kacayaan bulshada ciidan ka tirsan militariga itoobiya ayaa dhowaan la geeyey dhulka soomaali galbeed kadib markii meesha laga saaray liyubolis askartan ayaa bilaabay markii ay magaalooyinka dhex marayaan inay kor u qaadaan calaamadda saliibka ayagoo kibir iyo islaweynan muujinaya maamulka maqaarsaarka ah ee ay itoobiyaanku ka dhisteen qabri dahare ayaa isku dayey inuu dadka dejiyo wuxuuna sheegay inay dhacdadan kala xaajoon doonaan taliska ciidanka itoobiya maanta waxaa la soo sheegayaa inay xaaladdu tahay mid xasilan dadkuna ay shaqooyinkooda iyo howlahooda u kala dareereen ayagoo ciishoon ardayda wax ka barata iskuullada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ka cabanayaan lacago ay ku soo rogtay wasaaradda waxbarashada ee maamulka hirshabeelle maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay banaanbax ay dhigeen ardayda wax ka barata dugsiyada ama iskuulaadka ku yaala magaaladaas waxay ka banaanbaxayaan ardaydan lacago aan horey lagu qaadi jirin sida ay sheegeen inay ku soo rogtay wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle shahaadada dugsiga dhexe ma aheen wax lacag ah hadda waxaa nagula xujeeyey inaan keenno lacag soddon dollar ah waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah ardayda wax ka barta magaalada jowhar halkaa ujeedaan waxaa iskugu timaaday ardayda shantii dugsi ee magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ardaydaas waxay ka cabanayaan lacag ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle taasoo ay ku sheegtay in laga qaadaayo shahaadada dugsiga dhexe sidaa waad ognahayna shahaado dugsi dhexe oo lacag laga qaadanayo horey maanu arag sidoo kale annaga imtixaan umaan gelin wasaaradda waxbarashada hirshabeelle imtixaanka waxaa naga qaaday dugsiyada ee aan dhiganno ardayda gadaashay joogtaan ujeeddaan waxay ka socdaan shanta dugsi ee magaalada juhar ardayda waxay ka cabanayaan shahaadadaas oo dugsiga dhexe ah oo lacag layskaga qaadayo sidoo kale annaga waxaan ogolnahay inaan dhiibno lacagta maxaa la yidhahda ronabarka sidaan wasaaradda hore ula kulannay maamuladii iskuulladan u dirsanay way ku gacan seereen annagoo arday oo guddiyo u tagnay wayna u gacan seereen sidoo kale waxay tilmaameen in maamulka hirshabelle iyo kan dowladda federaalka uu midba wax u sheegayo
ardayda shanta iskuul arday ka mid a ayaan ahay wasaaradda waxbarashada waxay sheegtay in lacag soddon doolar annaga nagala qaado soddonka doolar wasaaradda haddii aan u tagnan waynagu gacan sarta waxay dhaheen wax soddon oo dhaa ma jirto ardaydii naga mid eeda waxay dhaheen idinka shan doolar aa nagala qaadaa ardayda kala soo xaliya annaga inay wasaaraddii ay dhahdo idinka shan doolar aa nagala qaado aan laaluusha ayna dhahdo ardayda kale soddon doolar laga qaado macquul ma ahan ardayda kale aan xaqayna ay nala simaa ardayda kale aan la sinaada u baahan annaga shahaadada imtixaankeeda aana gelina oo dugsiga dhexe eh ma dhiibayno annaga lacagteena mana dhiibayno haddee ay wasaaradda ee diido lacag soddonka doolar aan dhiibno wax imtixaan la dhaha ma galayno hirshabeelle haddii aan naha annaga maamulka hirshabelle ayaa dadka kaga caban jireen isbaarooyin tirabeel ah iskuulaadkii ardayda wax ku baranayeen ayaa haddana ka cabanaya tani iyo markii xasan sheekh la doortay ayaa waxaa sii kordhay dhaca kufsiga dilka iyo boobka hantida ay sameynayaan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka weliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa sheegeen dowladda federaalka oo aanay jiri karin haddii isbaarooyinka iyo ciidamadeedu dadka ku dhacaan kuna dilaan haweenkana ku kufsadaan la qaado sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukada oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo u warramay idaacadan islaamiga alfurqaan ayaa waxa uu si faahfaahsan oo qoto dheer kaga hadlay isbaarooyinka yaalla deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwa oo dad badan lagu dhacay kuwana lagu dilay haween fara badanoo lagu kufsaday isbaarooyinkan u yaalla ciidamada dowladda federaalk ee bulshada lagu dhibaateeyo ayuu sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukada sheegay in dhinacyo kala duwan ay u yaallaan kuwaas oo shisheeyuu uu ka mid yahay wuxuu sheegay in shisheeyuhu u baahnaa in shareecada islaamka ku dhaqankeeda meesha laga saaro taasina ay tahay faa'iidada meesha ugu jirta midda koowaad waxaan leeyahay isbaarooyinka la daayey walaayada shabeellada dhexe dhulkii cadowgu ay qabsadeen ay degeen waxay u taallaa dhammaan intii ku soo duushay bikayri istisnaa dadka ku soo duulay waxa weeye dad fara badan oo kale noocay ahaayeen waxaa ka mid a saliibiyiinta caalamiga ah iyo kooxda ashaada la dirirka ah heer federaal iyo heer gobol ayaa kusoo duulay walaayada isbaaraduna ayada ay u taallaa marka waxaa laisweydiin karaa see ugu taallaa maraykan see ugu taallaa runtii isbaaradu waa hadafka keliya ee ay ku xaqiijin karaan umuurahooda wadajirka ah iyo danahooda wadajira nin kastaba hadaf ou lahay ayay u xaqiijinaysaa matalan haddii aan marka faahfaahiyo sida ay ugu wada taallo isbaarada dadka fadhiya oo meesha isbaarada dhigtay waa maleeshiyaadka ridada ee lagu soo abaabulay warkaalaya dhigta dhulkii qabiiladinu ay deganaayeen nin kastaba ha dhigto dhulkoodii isbaara ha dhigto marka hore lagu soo abaabulay markaasna dariis loo soo gelshay markii uu meesho yimaado isbaaradii ayuu dhiganayaa maraykanka marka maxaa uga dana waxaa uga dana isbaaradan walaayadii islaamka ah oo meesha joogi jirtay oo shareecada ilaahay xukumaysay hadday joogto lama dhigeen isagana waxaa hadaf u haya in walaayada la dunsho oo shareecada ilaahay meesha laga baabaasho waxa uu sheegay in markii lagu soo duulayay deegaanada shareecada islaamka lagu xukumo markii horeba ciidamada aan loogu talagelin mushaar la siiyo laakiinse loogu talagalay in ay bulshada dhacaan waxaa soo haray ashaadala dirirkii kooxihii federaalka iyo heer gobolkuwii ahaa runtii mastarka maaliga ah ee aygu tala galeen in ciidamadan mooryaanta lagu masruufo oo awal lagu soo abaabulay sibaaradaasu ahaa wixii hadda laga soo qaaday salibiga caalamiga ashadaba dirrima looga soo qaado kitaabkii shareecada la dirina looga soo qaatana waddan kaba lama keenin waa la kala xawishay marka intaan soo hartana dadka inay ku fasaxan yihiin ayaa mushaar looga dhigay sidaasay iyagana ugu anfacdo waa masdarka maaliga ah ama waxaa keliya oo mushaarka rasmiga ah ee lagu howlgeliyo ciidanka ridada ninkii mooryaanka ahay ay u tielna waxay u anfacday haddaba waa meel lacag la iska daldalanhayo ayaguna meeshaas ayay ka heleen jaanis aan cida ku haysan marka isbaaradu waxay u taallaa dhammaan intii soo duushay yaa lagu dhibaateeyaa marka la yidhaahna kuliyaat alkhamsa shanta lagama maarmaan oo dhan wax aan lagu bannaysan isbaarooyinka la daasay ma jiraan asigoo hadalkiisii wata sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukada waxa uu sheegay in dowladda federaalka oo ay tahay isbaaro loo dhigtay shareecada islaamka sida aawadeedna aanay suuragal ahayn inay isbaaro kala qaado waxaa diidan isbaaroolyada inta laabo laga qaado waxa dhan oo dowladda ashaadaladirka oo lagu sheegayaba dhammaanteed waa isbaarooyin la isu geeyey ayadaa ka samaysan isbaarooyin la isu geeyey isbaarooyinkaas mid ka mid ah haddii lala diriro ama ay isqoonsadaanna inta kale ayaan jiri karin matalan haddii aan siyaacad faahfaahiyo xasan sheekh maxamuud iyo dastuurka qabyada ah ee kumeelgaarka ah ee ridada waa isbaaro u taalla in la helo amiiruulmu'miniin dadka muslimiinta ka dhexeeya oo xukuma shareecada islaamka dhulka ilaahay ku xukuma si uusan u imaan ayaa isaga lagu camcaminayaa booskaas sida uu sheegay ninka la tariya u ah waxaan annagu camcamsanay iyagu shareecay doonayeen annaguna waxaan camcamsanaan rabnaa oo ku leeyahay marka asagaa isbaara ah sidee marka isbaara ula diriri karayaa wuxuu tilmaamay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka aanu ku dhicin inuu isbaarooyinka qaado sababtuna waxay tahay buu yidhi in nimanka isbaarooyinka u yaalla ay yihiin kuwii sababta u ahaa inuu asigu madaxweyne dowladda federaalka ah mar kale ka noqdo marka isbaaradaas waxay ahaaday soomaha inay qaado isbaarada sanay waa isbaara isbaarada u taalla sanayna waa isbaarada keentay sababna u ah in xasan sheekh uu yimaado meeshaan madaxa ridada shaadaladirirka soomaaliya inuu noqdo sababtoo waa ciidanka shalay markii qoorta laga soo qaban rabay dadkii ka celshay isbaaradii uu dhigtay farmaajo iyo fahad yaasiin badbaado qaran loo bixiyo weeye maanta markuu asagu meesha keenay see u dhihi karaa isbaarada qaad isagoo asagu awal isbaaro ahay isbaarada hadda meesha u taalna asagu uu sabab u yahay inuu keeno see u dhihi karaa isbaarada qaad saneeyow ma dhici karta inuu yidhaahdo haddii ay dhacdo oo hadda la qaadana waxaa isweydiin leh isbaaradan yar haddii la qaado midda weyn meeqay ka dambay kartaa waa xooga keliya uu ku taagan yahay idan marka isbaaro dowladda dhammaa ka samaysan isbaaro inay la dirirtana waxaa diidan qofku waxa uu asagu yahay lama diriri karo weliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday waxa uu sheegay in dowladda federaalka isbaaro laga suuliyey in ay ka dhigan tahay in duduun carro laga dhaqo iyadoo aan ognahay in duduuntu gebigeedba carro ka samaysan tahay taa micnaheeduna waxa weeye in dowladda federaalka aho iyada oo dhammi isbaaro ka samaysan tahay gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah maalin waliba waxaa ka soo yeeraya khayradhaan la xiriirta kufsi dil iyo dhac ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa hirshabeellana ay arrimaha kor kala socdaan laakiinse aysan u dhaqaaqaynin in ay wax ka qabtaan madaxweynaha kenya ayaa waxa uu quus ka muujiyey xaaladda ciidamada shisheeye ee soomaaliya ku soo duulay iyo dowladda federaalka ah cabdisamed cabdulahi ee warkan faahfaahinaya madaxweynaha dalka kenya william ruuto oo maalmihii lasoo dhaafay xusul duub ugu jiray sidii uu macaash duulaannimo ah uga sameyn lahaa xaalad adag oo ay ku sugan tahay dowladda federaalk ayaa muujiyey qoos ku aadan inaan la heli karin dhaqaalaha loo baahan yahay si duulaanka soomaaliya loo sii wado kadib markii ay dowladaha reer galbeedku hanti badan ku bixiyeen duulaanka soomaaliya islamarkaana intooda badan joojiyeen markii ay natiijo rasmi ah u soo bixi weysay ayaa wuxuu ruuto conan kala duldhacay dowladaha ku bahoobaya ururka midooda afrika isagoo sheegay inay xamili waayeen la tacaalidda xaaladaha ka taagan afrika muddo ka badan lixdan sanno oo uu ururku jiro wuxuu si gaar ah walaaciyey quus ugu muujiyey e u oo uu sheegay inaysan awoodin xitaa inay bixiso lacag dhan siddeetan iyo shan milyan oo dollar oo loo qaaraamayo dowladda taagta daran ee xasan sheekh waxaan si dhab ah ugu baahannahay su-aal weydiinta maamulka e u wax kale iska dhaafay maanta ma taageeri karna soomaaliya waxaan sugaynaa in midowda yurub uuna siiyo siddeetan iyo shan milyan oo dollar arrintaas waa waali ma waxaad ii sheegaysaa konton iyo afar dal inaysan lixdan sannadood kadib xurnimadooda maamuli karin siddeetan iyo shan milyan oo dollar oo lagu taageerayo dowladda soomaaliya ayuu yiri ruuto hadalkiisa ayaa waxaa ka muuqday qows iyo niyadjab badan marar badan wuxuu u duurxulayay dowladaha reer galbeedka ee kasii jeesanaya dhaqaale ku bixinta duulaanka soomaaliya wuxuuna soo jeediyey in lagama maarmaan tahay in ururka midowda afrika uu si madax bannaan ula tacaali karo xaaladaha qaaradda howlgallada nabad ilaalinta ee soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin maalgelinta shisheeye dowladda muqdishona waxay ku tiirsan tahay deeqaha iyo duqaymaha ay ka hesho dalalka horumaray ayuu yidhi ruuto hadalkan walaaca ah ee madaxweynaha kenya ayaa ku soo aadayay xilli bilowgii toddobaadkan ay magaalada kambala ku kulmeen madaxda kenya yuganda etoobiya burundi jabuuti iyo madaxweynaha dowladda federaalk oo ahaa dhibanaha loo qareemayey waxayna kulankooda si wadajir ah ugu baaqeen in ururka midowda yurub uu taageero dhaqaale siiyo maamulka muqdisho maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in uu kala diray askartii lagu soo tababaray dalka eritereya uuna ku bedelay maleeshiyada ay isku beel yihiin mahad cubayd ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya wasiirka warfaafinta ee maamulka loogu yeero puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in uu kala diray ciidankii dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka elitariya islamarkaana hubkii ay lahaayeen uu ku qalabeeyey maleeshiyo beeleed ay isku reer yihiin
madaxweynaha ciidankii loo soo tababaray ee dalku tababaray ee shanta kun ahaa diiday ee yidhi ciidankaasi qabiil bay ahaayeen oo laba sano dacaadeynayey kadibna intuu xereye ku xereeyey hubka ka dhigay oo macawisin qabaa'il ka soo xushay ciidan oo beekaamyada iyo dhashiikayaasha iyo iyo suuga u qaybiyey see loo seebaa seebaa loola shaqaynayaa uu dawlad ku yahay dowladnimadiisu xaggay taallaa xaggay dowladnimadiisu taallaa dowlad ciidankii loo tababaray oo dhallinyarada ahaa oo professionalska noqday diidday inay hawlgeliso oo qabiil ka dooratay inay maaragtay hubkii qaranka loogu deeqay qabiil inay siiso oo hadhowna ama qabiilkula kula jeesan doona ama dowladda laftigeeda kula soo jeesan doona laakiin haddeer oo macrusley beekaaymo iyo dhashiikayaal iyo suu loo dhiibay waxaa midaya koob iyo sagaashankii baa dib loogu sii wadaa
eedaynta loo jeediyey xasan garguurta ayaa imaanaysaa ayadoo in muddo ahba uu xumaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland ee iyada hoos taga wuxuuna maamulka uu hogaamiyo siciidani isku arkaa dowlad gooni ah oo ka madax bannaan xukuumadda xasan sheekh waana arrin tusaale u ah waxyaabihii ay dowladda federaalku ka dhaxashay nidaamka federaalka ah ee ay shisheeyaha waddanka kusoo duulay usoo dhiibeen kaasoo aan xataa loo oggolayn in sida uu yahay ay ugu dhaqanto warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa